أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نعجي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نعجي بأمجادي يا نصر أجدادي نعجي بأمجادي يا نصر أجدادي نعجي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale kaga digtay muwaadiniinteeda ah inay u safraan dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in saraakiisha riddada isaga carareen furmaha hore ee dagaalka xilli kooxda riddada ay ku jabtay dullaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bokool maamul goboleedka ashahadalla dirirka ah ee puntland ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo puntland wilaayaadka islaamiga ee hiiraan iyo bokool ayaa soo bandhigay askar towbadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale kaga digtay muwaadiniinteeda ah inay u safraan dalka soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan gudaha dalka soomaaliya oo ay sheegtay inay ka soo korortay xaalad amni oo khatar ah kadib markii mujaahidiintu ay howlgalladooda kor u qaadeen digniintan oo si gaara u khusaysa soomaaliya kuna soo baxday derajada ugu sarraysa ee heerka afaraad ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay shalay si rasmi a ugu shaacisay mareegteeda khaaska ah ee ay ku baahiso macluumaadyada la xiriira socdaalka iyo weliba digniinaha safarka maraykanka ayaa sheegay in digniintani ay salka ku hayso halista amni ee ay wajahayaan shaqaalaha maraykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya kuwaasoo amar buuxa lagu siiyey in aanay ka bixi karin gudaha xerada xalane oo ay ku taalo safaaradda maraykanka ee soomaaliya wasaaradda khaarijiga maraykanku waxa ay walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta oo ay sheegtay inay sii xoogaysteen islamarkaana suuragal ay tahay in si lama filaan ah ay weeraro halis ah ugu fuliyaan goobaha xasaasiga ah oo ay ka mid tahay xerada xalane oo ah xerada ugu weyn ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya sidoo kale maraykanku wuxuu sheegay in meelaha ay mujaahidiintu bartilmaamaysan karaan ay ka mid tahay dhismayaasha riddada iyo kolonyada maleeshiyaadka riddada iyo sidoo kale kolonyada ciidamada kufaarta afrikanta iyagoo mujaahidiintu adeegsanaya ayay tiri weeraro istishaadiyo ah iyo madaafiicda jugta culus maraykanku waxaa kale uu ka digay deegaanada uu ka harmiyo maamulka ashadala dirirka ah ee la baxay somalilan oo uu carabaabay in gobolladaasi laftarkooda mujaahidiintu ay weeraro ka fulin karaan sidaas darteed ayay tiri warbixintu wakhti walba waxaa suuragal ah meel kasta oo soomaaliya ka mid ah in howlgallada mujaahidiintu ay ka dhici karaan digniintan maraykanku soo saaray ee ku soo baxday heerkii ugu sarreeyey ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan kufaarta caalamku ay si weyn uga qaylidhaaminayaan horumarada baaxadda leh ee geesiyada tawxiidka bariga qaaradda afrika ay ku tallaabsanayaan kuwaasoo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho aad baad u mahadsantahay caliyare mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in saraakiisha riddada ay isaga carareen furmaha hore ee dagaalka xilli kooxda riddada ay ku jabtay dullaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga abuuxasaan ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya guddoomiyaha maamulka riddada hirshabeelle ugu magacaaban gobolka shabeellaha dhexe ayaa qiray guuldarrada maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaartay furmaha dagaalka isagoo boqolaal maleeshiyaada kula hadlayay deegaan dhaca xeebta gobolkaas ayuu sheegay inaysan jirin meel ka dambaysa dhulkii kalena laga soo saaray murtad maxamuud maxamed guddoomiyaha shabeellaha dhexe ugu magacaaban cali guudlaawe ayaa sidoo kale dhanka kale qiray in saraakiishii murtadiinta ay isaga carareen furumaha dagaalka haddana lagu soo celinayo
wax noo hera ma jiraan hadda geed nagama intee badiyaa naga intaysa meelan aadnamaa naga dambaysa guryihiina meeshay jiraan waa ognahay halkaasay jiraan geedahay jiraan taliyihii lasoo xiriireen oo maaragto meeshaan joogto shalana idinka xagga jirtay marka waxaan rabnaa in keliyaha la adkaysto hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta allaa fadligii jab xooggan uu isku raacay kadib duulaanna cagmarina oo ciidamada mujaahidiintu ay ku soo afjareen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta lagana xoreeyey dhul boqolaal kilomitir ah mahadsanid abo xasaan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bokool waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax maalintii shalay askarta kufaarta xabashida itoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bokool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxa ayaa si gaar ah loola beegsaday askar lug ah oo xabashida itoobiya ah waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmada waajid inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay sideed askari oo itoobiyaan ah oo labo ka mid ah xaaladooda aada u liidato qaraxan xabashida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid waxa uu imaanayaa xilli afartan iyo sideedii saaci lasoo dhaafay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana howlgalladaas lagu gubay saddex gaari oo cabdibile ah maamul goboleedka hadalla dirirka ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad garguurta xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo puntland nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo hayaa warbixintaasi murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka ishaale dirirka puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday gurguurta iyo xukuumadda xamse cabdibare deni oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa wax lala yaabo ku sifeeyey xisbiga ay samaysteen madaxda kooxda ridada wuxuuna soo saaray qayladhaan cusub mar uu ka hadleeyey xaaladaha siyaasadeed ee muqdisho ayuu carbaabay in xasan sheikh uu boobayo dhaqaalaha dalka heer uu gaaray in uu qabuuraha meydadka ka faago kadibna uu dhulkii ka iibsanayo dalal shisheeye runtii waxaan aada uga xumahay dalka soomaaliya siyaasadiisa jahawareer badan inuu ku jiro waxaad moodaa islaantii maxaa layidhi indhala-aan miyaad ku ogeed dad qaladtay ku darsatay saasaa yaa dad cunno bay ku darsatay sida hadda wax u socdaan runtii si ma aha waxaan la yaabanahay madaxweynuhu xala qudbaynaya dhowr jeerna waa dhadhegaystay wuxuu yidhaahdaa siyaasaddu tiro badnaan maahane abaabul waaye abaabul taasuu ku celceliyaa war abaabulkii hore oo dhulka iyo qabuuraha lagu dhacay bal abaabulka hadda gobollada lagu daray maxaa la qaadan doonaa talow waa su-aal kaloo aad u yaab badan saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baana la yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanayn halkaas wuxuu isu beddelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda war ilaahay ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaalada hadday jirto midaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey ya ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhexe taagan murtadiinta ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey waxaana xusid mudan in dowladdaasi libiyadda maraykanka oo dhinacyadan maamusho isbuucan la safatay mucaaradka islamarkaana digniin adag u dirtay murtad gurgurte mahadsanid abusheyba wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo bakool ayaa soo bandhigay askar towbadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horumarno dhanka wilaayada hiiraan waxaa warbixintan inooga diyaariyey casaam carafaad caamir cabdalla cismaan iyo cismaan xasan maxamuud waa laba askari oo muddo ka tirsanaa murtadiinta waxayna si gaar ah labadan askari ka tirsanayeen qeybaha danab iyo milatariga waxayna kasoo shaqeeyeen gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud labadan askari iyagoo toobadkeenayaala waxay isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buuqa qable askartan toobadkeenayaasha oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka xoogan haysata murtadiinta waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkii hore uga soo tageen caamir cabdilismaan waxaa ka raacay balweyne waxaa lagu soo tababar balduugle sanadka labada kun iyo saddexda ah dalna ka tirsanaa saddex bilood oo socday macalimiin soomaaliya u badnaayeen macalimiin ajaamin marmarna u imaanayeen kuwa ay soo booqanayeen kuwa burundiis iyo kuwa cadaana kuwa amerikaan jowara liigey ardaytaliska jowara jowara liigey dhowr meelna ka qayb galay oo gulguduud mise goa iyo xaleer iyo meelahaas balweyne kasoo shaqeeyey culeysyo fara badan iska jireen culeysya cabsiyi iyo micnaha iyo dagaalo fara badan waa laga baqaa waa waxyaaba badan u jireen micnaha tooba keeno mina inaa u laabto waa qalad sooma marka hore haddaa u laabanaya ma imaan leyn dadaa imaado waa inaa u laabanin taasaa ku cadiinaysa magacayga waa cismaan xasan maxamed bucul ku dhashay ee degmada boqa qabla waxaan ku biiray aan raacay ee nimankaas waqtigii laba kun shan iyo tobankii ilaa iyo waqtigaan ka tirsanaa sanadkana tobanka markii aan arkay meeshii inay waxba ka soconin aan usoo laabtay dadkeydii iyo iyo dalkeydii aan usoo laabtay marka alxamdulilah si wanaagsan haddana liisoo dhaweeyey ilaahay baa mahadle alxamdulilah anagoo caafimaad qabo liisoo dhaweeyey dadkeydii i jecel alxamdulilah waxaan kasoo howlgalay meelyarada ee qalimow iyo aqle biicadde bursho sheekh beledweyne intaasaan kasoo howlgalay waxaan ka tirsanaa ciidanka militariga qeybta toddobalaaatanaad ee guutada shanaad kabacdi waxaa liisoo wareejiyey kooilabaatanaad qeybta kooilabaatanaad oon hadda ka tirsanaan kasoo fakaday hadda marka alxamdulilah ilahi baan hadda iskale xaaj cali xaaladooda wallahi waa aaday u liidataa raggii afar boqol shan boqol meeshii loogu talagelay siddeetan toddobaatana joogtay intii kale waa waa iska yaaceen guriga hooyadooda wadaadeen xaaji cali hadda ku sugnaayeen markay nagu dageysay waddadii oo markay wadayaalka xirmayeen caarguud la qabsan rabay markaas anagoo saddex nin aan kasoo baxnay waddadii waa xiranta lehna isku soo barabaynaan soo marnaan markaan soo marnay alxamdulilah wax dhibaateen lama kulmin sidaan ku imid gurigeeda beledweyne maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayada gedo lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta waxaana muddooyinka dambe sii kordhay askarta toobadkanayaasha isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga mahadsanid cazaam markan iyo wilaayada bakool waxaa mar kale warbixintan inooga eegayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey marti gelinaysay qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka gaalada kuwaasoo si isdabajooga u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaray askar taa'ibiinna kuwaasoo loo soo dhoweeyey si heer sare ah kadib markii allaah uu towbada waafajiyey ayna ka soo baxeen safkii murtadiinta askarta taa'ibiinta ee soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah ibraahim aadan macalin oo muddo saddex sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeeray boolis militaro isagoona markii hore riddada kaga biiray degmada xudur ee wilaayada bakool taayibkan waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadkii riddada ee sida dirqiga ah kaga badbaaday mid ka mida dagaaladii ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dagaaladaasi halka ay ka dhaceen sida ay ku bilowdeen iyo dharbaaxadii ku dhacday asxaabtiisii hore ee riddada ee safkooda uu ka soo baxay taa'ib ibraahim aadan waxa uu la hadlay maleeshiyaadka riddada isagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalnimada ay ku jiraan dhanka kalena tilmaamay in wilaayada islaamiga ee bakool uu kala kulmay weji furfurnaan dabacsanaan iyo soo dhoweyn heer sare ah anoomaaday riingeedu maalan laraaw oo uqooy ilaah mar koodnoo ridida kasaabanaay meeku rahay ilaa huduro ku rahay sidisana amalaga beersanaay boolis militari ahay magaalada dhate ka shaqeeya weerar oo aan hadda oo mar ana galay markoodantiana bahi oo liiqaadi shaga an bahi iyo gobol oo dhadeylilia oo shabeelada dhahaya anta iyo madoseedi madaasna bilisoonki ahay tahi fooley laningubadsaday madad oo guuleysidii mahayna maalin use dad gariir saarnaa ilahayn walaahi la asar ee haniya niibilaawdi sharooraynin dambe imaan horta gobolkii emaka guulaysanada maa walaahi go-aankii ana kudib ilaa bilisoonki ikadib oo bana meelaha ku bahay maana duurkii baan haku nagade ina an oo anta baan in roogne oo waagi hore yaalamadi an injeyti haddana hoban odayooyo oon oo agle ebi shalgo inaan antaan waaba oonka shagayn ayaa go-aansaday inti mujaahidiinta anaga laga moodba may baasan lahaaha aanana ku tabay murtadiintahay oyoon hamar iyo intaga noolaay may farayinga siin daraynayaw dhulka nabadee goboobka leyo raahada le hooba fadaasan maysan lahaa dhulka mujaahidiintaga nool kooyaasan lahanaya obabaana seeday mujaahidiinta anseedi dad oo walaaltooganoo garaabo tooganoo dadkiiba oo lagu qaladi anaha ka biiran fadaayo oo weji furfurun igalnyo furfurun data ka dhawaayo iyo anseedi ada dastuurkii dad lakuu kumahay geeka bakuneebsanaahin diinta dad lakuu kumahay maysan laa reed hadhawaadasana hadhawaad sidoo kale askarta taa'ibiinta ee ka soo baxay safka ridada waxaa ka mid a cabdulaahi macalin cali kaasoo isagana muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee ku sugan magaalada baydhabo cabdulaahi waxa uu tababar ciidan muddo laba bilood ah kusoo qaatay degmada xudur waxaana tababarkaasi siiyey ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee ku sugan degmada xudur markii toobada loo qabtay kadib ayuu qadka teleefoonka kula hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ku sugan deegaanka korkoor ee ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur halkaasoo lagu soo bandhigay
cabdulaahi maalin ali may bilawgii lang oo shacabay oo gaajare lahaayeen military nimankaas aynu seenay nimankaas madin seenin hatana lama bilood se maarin tababar madgalni hatana lama bilood bis ahayn hatana tababarkii okunuga kubani hudur ethiopia gorba laakiin wal walna dad wadaa ile wal kalena nabarin male bariidum oo akum leena nabar hatta may hoy korkor ne ulimunta he amun erba kutabay ortu go'aan ku qaaday maarna inaan kutabo ndurug nam derba go'aan ku qaaday hatana langata igalgaalina male dadkale kubadina male iyada lahayn oo ay inti meela soo kutabano maaradne oo meel muslimiinta ruugan kooyano dalkaas inta baalafay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey ugu baaqday maleeshiyaadka riddada inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana gacmo furan lagu soo dhoweynayo haddii ay soo gaaraan wilaayada loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxay arrintaasi keentay in maleeshiyaad badan oo taa'ibiinna ay soo gaaraan wilaayada kuwaasoo ka soo baxay safka gaalada kuna soo biiray safka muslimiinta aad baad umahadsantaa abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu